konton sano ayaa laga joogaa markii koox ka tirsan militariga iyo booliiska ay soomaaliya ka sameeyeen afgembi iyagoo soo afjara sagaal sano oo waddanka ay soo hogaaminayeen dawlado hab dimuqraadi ah lagu soo doortay haddaba inta aynaan u gudagelin sidii xukunka uu gacanta ugu galay militariga bal aynu eegna dawladihii dalka soo maray geedi socodkii dimuqraadiyadda iyo sidii dawladnimada lagu hantay brofesor cabdi ismaaciil samater waxa uu macallin ka yahay jaamacadda minnesota waxaana uu ka mid yahay aqoon-yahanada ugu horreeya soomaaliya waxa uu qoray buug lagu magacaabo africa's first democrats ama dimuqraadiyiintii ugu horreeyey ee qaaradda africa walaal waxa weeye waxay ku dhalatay dawladnimadu horta wadan dad dhulkii soomaalidu deganaan jiren waa la kala googooyey meel walba isticmaar baa qabsaday dadkii waxay noqdeen markaa dad aan addoomma ahayn laakiinse laga adkaaday oon xuquuqdooda iyo dadnimadooda ka hadli karin dareenkaasi ayaa keenay inay magaalada muqdisho noqoto caasimadda ama xundhurta dadka soomaaliyeed isugu yimaadaan gaar ahaan wixii ka dambeeyey afar iyo konton shan iyo afartankii dadkaa dadkii abaabulayay dhalinyar bay ahaayeen sida dadka soomaalidu yaqaanaan waxayna ku dadaalayeen in dadkaa kala baahsan een dawladnimo hore u lahaan jirin isticmaalka ka horsow in la isku keeno oy walaaloobaan oyna u kala yaxan ka qaraabadooda iyo kuwa kale dadkii masalayeyna amuurtaasi ama cabdilaahi ciise ha ahaado ama dee maxamed cabdillah xasan oo ka horreeya ha ahaado ama sheekh bashiir oo reer burca ha ahaado ama qowal ha ahaadaane waxay isku dayeen mabaadi'da caynkaasa inay ka dhabeeyaan ay ku dhaqmaan walaal taas ayaa keentay isku soo hilowga soomaaliyeed ee gobollada isticmaalku kala haystay ka kala yimid walaal ma shaqaysay dawladdii hadday shaqaysay bal iga sheekee nidaamkii waxbarashada nidaamkii socodsiinta maamulka siduu waddanka uga hirgalay dawladdii aadan cadde waxa weeye markii laysku yimiday walaal aadan iyo dadkii u dhadhawaay la shaqaynayay waxay fahmeen laba arrimood bay fahmeen inkastoo qaybta talyaaniga uu haystee koonfurta ah toban sannadood maahee shan ilaa lix sannadood tababar hay ku soo jireen gaar ahaan labiiyo af shan iyo lix iyo kontonkii markii cabdilaahi ciise loo qabtay inuu wasiir da- wasiir ra-iisul wasaaraha daakhiliga a noqdo waxay isku dayeen halkaasi in dadka soomaaliyeed hay u sinmaan wixii waxqabada ee ay dawladdu leedahay iskuullada loo tartamo askarta loo tartamo saraakiilnimada loo tartamo talyaaniguna intii ka horreysay wuxuu sameeyey kuwii u adeegaya talyaaniga kasoo horjeeday gobonimada inuu meel walba ka buuxiyo marka laba soomaaliyeed ayaa soo baxaya koonfurta soomaali sooraba talyaaniga taageersan oo qabyaaladu ku milan tahay iyo soomaali gobonimada taageersan oyna qabyaaladu ku milnayn oo iswel ka mid ah waqooyina sidaas si leeg bay ahayd inkastoo waxoogaa ka duwnayd oon aada loo kala jabin waxaa jirtay masalan maxamuud xar maxamuud la odhan jiray uurdoox oo magaalada burco ka aas dadkii ka aasaasay ahaa xisbigii s n l la odhan jiray inuu ahaa dadkii u hiloobayey ee taageerayay in talyaaniga laga kiciyo koonfurta halkaa markii laysku yimiday ee dawladnimadii bilaabantay waxaa la bilaabay meelo ugu horreeyey ee la odhanayo qof wale oo sideed iyo toban jirba cod buu leeyahay inuu codeeyo marka doorashadu timaado rag iyo dumarba waxaa jira wadamo kale oo adduunyada saddexaad oyna waxaasi ka dhicin markaa sinaan ayaa halkaa ka bilowday waxbarashada anu waxaan ahaa dadkii markaa dawladnimadu dhaca soo timiday soo bilaabaya tartan ayaa loo geli jiray iskuullada oo dhan tartan baa imtixaanada la gelaya kuwa ugu sarreeya ayaa la qaadan jiray ama baadiye ka kaali daabiyad ka kaali ama xawar ka kaali qof kaa qaadiya muu jirin marka waxaa imanaysa aaminaad la aaminsan yahay dawladda inay meesha xaq ka jiro masalan waxaa imanaysa markii inqilaabka hargeysa laga sameeyey in askartii inqilaabkaa sameysay inta xamar lasoo taagay maxkamad la taagay maxkamadii inay tiri khalad baa ka dhacay sidoo ninka garyaqaanka dawladda u doodiyo waa lasii daynaya cabdirashiid cali sarmaarke allah yarxamahu ra-iisul wasaaraha iyo aadan cabdulle waxay samayn karayeen inay qaataan raacfaan qaataan ay maxkamadda sare geeyaan waxay dhaheen laba gobol baynu nahay oo isku yimid oo soomaaliya waynu midaynaynaa ha loo dembi dhaafo kuwan marka waxaad arkaysaa dareen caynkaasa waxaa kaloo jiray walaal markii la abuuray diyaaradihii somaali airlines in imtixaan af ingiriis lagu qaadayo oo wiiqaya mar dhinac markaad ka eegto dadka koonfurta ee talyaaniga wax kusoo bartay inay ogolaadeen aadan cabdulle iyo cabdirasaaq iyo dadkii madaxda ahaa oo dabadeedna tartan caadiya la galay imtixaanadu sidaa habay ahaan jireen laakiinse markii toddobiyo lixdankii la dhaafay ayay bilaabmaysaa musuq maasaqa wixii la odhan jiray xooggiis walaal doorashooyinkii kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii iyo kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii ayaa si weyn loogu dhaliilay maamulladii rayidka ahaa inay xakamayn kari waayeen musuq maasuqii siyaasadeed iyo maamul xumada kale musuq maasuqa baahay waxa uu ka caraysiiyey dadweynaha oo doonaya isbeddel maxamed cabdi yuusuf waxa uu hore u soo noqday ra-iisul wasaaraha soomaaliya muddo dheerna waxa uu xilal kala duwan ka soo qabtay dowladdii hore waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta u soo joogtay xilligii ay soomaaliya xorriyadda qaadanaysay dowladdii lixdankii waxay labadii gobol oo nimo talyaaniga haysan jiray niman ingiriiska oo midoobay oo xorriyaddii keenay marka waxay keeneen midnimo iyo gobonnimo mabda' fiicanna way keeneen laakiin ficilkii iyo waxay qabanaysay sagaalkii sano oo ka dambeysay midnimada iyo gobonnimada kalaadaad fara badan ciidan ka badan ayaa dalka ka dhacay waxay qabteenna waa jirtay ugu dambeyntiina dhibaatada weyn waxay ahayd dagaal eebaantii doorashadii lixdan iyo sagaalkii oo shubasho ku dhacday oo dadku dadkii doorteen inta badan aan soo noqonin meel balleegadu kusoo shubatay boqol iyo saddex iyo labaatanka xildhibaan oo baarlamaanka soo galana cabdisaaq xajisin allahu naxariiste oo ahaa mataqaanay xisbigii dabka ay u bixiyeen laakiin si democratic party ahaa sherigiis ayaa kulka ka soo galay boqol iyo labaatan iyo labada kale kulligeeday ahayd inta badan lagu soo shubto shacbigusi soo dooran arrintaasuna marka waxay sii kordhisay qaladaadki jiray iyo tabashadii faraha badneyd ay cedka kusii dhejisay dhibaato badanna way keentay ugu dambeyntiina waxay galaafatay madaxweynihii allahu naxariis cabdirashiid cali shumaake oo la dilay shan iyo tobanka oktoobar kun iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii laasaxaaba midigii
inkastoo afgembigu uu dhacay koob iyo labaatankii oktoobar kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo sagaalkii haddana damaca madaxda ciidamadu waxa uu ahaa mid muddo soo jiitamayay brofesor cali jimcaale waxa uu ka mid yahay qorayaasha taariikhda soomaalida kuwa ugu horreeya si dhowna waxa uu la soo shaqeeyey madaxweynihii hore maxamed siyaad barre oo uu turjumay buuggiisa marna intaad la sheekaysanaysay maskaxdiisa ma weydiisay sababtii afgembiga waddanka uu uga sameeyey marna ma kuu sharaxay laba waxba afkiisaan ka hayaa ma ogtahay allah u naxariistay waa midoo horta lixdan iyo toddobadii yaan filayaa iyo lixdan iyo lixda waxay ahayd ma hubo yaa wuxuu tegay itaaliya marka waxaa waxbarasho u jooga allah u naxariistay cabdiraxmaan jaamac bare cabdiraxmaanu wuxuu ku yidhi sidau noo sheegay madaxweynuhu runtii aan afkiisa uga hayo wuxuu yidhi waxaan ku idhi warnehaw isdiyaari waxaa imaanaysa dowlad ummaddaa u shaqaysa kuwaanu meesha wax ka qaadayna waa mid horta tan labaad waxay ahayd hadal uu habeen igu yiri wuxuu yidhi baahi cosoble siyaad oo markaasi duutaati ah qareenna ah yaan wuxuu yidhi waxaan iska soo raacnay baydhabo oo diyaarad aan isla soo raacnay waxaan ku iriyu yidhi musuq maasaqaan waa dhammaanaya nin dhallinyaraha tahay oo dhallinyaro ah oo aqoon leh marka waxaan kaa codsanayaa inaadan ku biirin musuq maasaqa hadda socda marka labadaasaad waxaad ka arkaysaa in uu runtii isu diyaarinaya ilaa iyo xadba waa sidaan anigu isleeyahay ma og tahay oo cabdullaahina weli waa nool yahaan filayaa maxaa yeelay markii madaxweynuhu noo sheegay aniga iyo guddiga ayaan waxaan tagnay beledweyne oo markaasi cabdullaahi yaa joogay isagoo wasiir ah dowladda maxamed siyaadkaa isla su-aashaasaan weydiiyey cabdullaahi wuxuu yidhi wallahi waa runtiis diyaaradaan isla soo raacnay duutaatiaan ahaa saasuuna igu yiri subaxnimadii ay ciidanku qabsadeen waxay dadweynaha u sheegeen isbeddelka la sameeyey waxayna sheegeen inuu yahay mid dalka looga badbaadinayo musuq maasuqa iyo qabyaaladda waxay isla maalintaasi sharaxeen siyaasaddooda arrimaha gudaha iyo tan dibadda gellinkii dambe ee maalintaasi waxaa lagu dhawaaqay samaynta golihii sare ee kacaanka oo ka koobnaa shan iyo labaatan xubnood golahaasina waxaa magacooda ku hadlay taliyihii ciidamada jenaraal maxamed siyaad barre milatarigu waxay qarameeyeen shirkadihii iyo hay-ado kale oo dhaqaale oo kala duwan oo ay lahaayeen shisheeyuhu waxa kale oo ay ku dhawaaqeen nidaam ay ugu magac dareen hantiwadaagga cilmiga ku dhisan soomaaliyana waxay ugu yeedheen waddan hantiwadaag ah mabda'a hantiwadaagga kacaanka ku dhisan miyuu aaminsanaa mise wax dadka uun lagu jeedinayo ama dadka wax soo jiidasho leh inuu la yimaado un bay ahayd markuu kacaan ku dhashay dhinac horta haddaad fiiriso waxay ahayd marka aad fiiriso warqadii caddeed golhu sar golihii sare ee kacaanku soo saareen kow iyo labaatanka waa lix maalmood kadib moogta markii inqilaabku dhacay warqadda markaad fiiriso waxyaabihii lagu soo saaray yani charter first charterka wixi ay lahaayeen of of the revolution warqadaasu waxaad arkaysaa in ilaa iyo xad iyaga oo aan sheegayn hanti wadaag hanti wadaag ahaana haddana in muyuulku iyo iyo tendensigu inuu halkaa jiray moogtahay dhinaca kaleeto waxaan xusuustaa waxaan jeclaan lahaa in mar kasta la kala saaro wixii kaftan ah uu qofka kugu yeeray madaxweynehoo kale iyo iyo iyo waxa aad arkayso oo siyaasaddii saameynaya oo ficil ahaan loo sameeyey laakiin runtii waxaan xusuustaa habeen annaga oo meeshaa wada fadhina geedka hoostiisa ee madaxtooyada villa soomaaliya yaa isagoo qoslaya iyo wuxuu yidhi companiu dhihi jiray wuxuu yidhi dad baa waxay u haystaan inaan hanti wadaag ahay anigu maahayo anigu waxaan ahay wixii ummaddan lagu wanaajin karo anna kursiga igu hayn kara marka waxaan isleeyahay jawaabtaada halkaasay kasoo baxaysaa laakiin waa hadda waa qoslaayo ogow isagoo qoslaayay ahayd ma ogta marka inuu kaftamaayo iyo runtii ma sahlana waa gartay marka kaftankiisa markuu kaftamayo iyo markuu usan kaftamayn dhabta ka tahay ma la kala yaqaanay niha waa mararka qaarkood waa kala aqoonaysay laakiin dhibaatada waxay ahayd runtii sida qof kastoo dad badan oo madaxihi maxamed siyaad wuxuu ahaa real qof complexa ma ogtahay oo oo yacni tanaaqudaad badanna wata sida madaxda adduunka oo kaleeto marka marmar waxaad arkaysaa isagoo kaftamaya haddana raba inuu adiga wax ku maqashiiyo ma ogtahay
bishii nofembar kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii madaxweynihii soomaaliya maxamed siyaad barre waxa uu saxeexay inay ciidanku galaan dhulkii soomaali galbeed waxay soomaaliya dagaalkaasi ku jirtay tan iyo horraantii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo siddeeddii markaasi oo ciidamada soomaaliya dib looga soo riixay dhulkii ay ka qabsadeen ciidamada etoobiya siyaasiga maxamed cabdi yuusuf waxa uu galka baarista u sheegay in dagaalkaasi uu ahaa qaladkii ugu weynaa ee xukuumadda siyaad barre ay samayso waxa weeye horta wax kasti qof kastoo bini aadan qalad waa samaynaya laakiin qaladka u weyn waxuu dhacay dagaalkii saban saban magsi la galay buu dhacay dagaal wadaniya oo xaq u ahaa oo kamid ah shanta soomaaliyeed halla xoreymo baashi aan ku dhisnaa ayaa dagaal la galay dagaalkaasna wuxuu noqday dagaal lagu degdegay oon loo bisnayn markaa iyada sababtuna waxa weeye annaga keligayo ma aynan meel darin karin arrinta iyada for example waxaan kuu sheegayaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii toddobaatan iyo toddobadii intaan dagaalka lagu dhawaaqin maxamed siyaad rag buu usoo yeeray badan oo halkan rag baan isugu jira warqadaha lagu daafay xamar laleeyahay maxamed siyaad bare ruush buu ka baqahayaaye inuu dalka xoreeyo ma rabo dabeedna waa noo yee rag noo yeeray baan kamid ahaa jawharba markaa jawhar la iga yeeray oon madax ka ahaa kolkaas ayaa layi maxaa siyaa yii war saasaa la yeelay ka hadla niman mataqaana arrintaas kala kabixi waa la hadlay dadka intiisa badan oo waxay yidhaaheen dagaalka la galo tolaya soma dadkao dhan waa jibirsanaa dalkaa la xorey maanta etoobiya ciidankeena kaana ka qabara laakiin waxaan lagu talagelin etoobiya yay ku tiirsan tahay annagu sidan ku tiirsannahay for example gobodnimo adoonka waxa taageeraya waa dalalkanti wadaagga dalalkantigosa gobodnimo waa kasoo horjeeda laakiin dalalkanti wadaagga waxa ku shaqeynaya teoriyadii lilin ama mabdii lin oo ahaa saddexda quwadood oo waktiga xaadirkaa jooga oo oo xulufada ah oo kasoo horjeeda imberyaaliyiinta kow dalhanti wadaaga labo shaqaale weynaha adduunka saddex dhaqdhaqayda goban addoonka annagu marka tadri kada iyo diyaaraadka iyo madaafiicda iyo waxaan wadano iyo hubka iyo waxaan wadanada waxaan ku tiirsanay south sudan south sudanna waxay etoobiya ka rabtay dalhanti wadaaga inay ka dhigto marka south etoobiya marka wax ku tiirtay hanti wadaaga lambar one bay ku jirta annaguna lamber triidanu ku jirna oo gobodnimo doona sidaa daraaddeed markaan dagaalka gallay ka dilnaya inaan joojino annagana hubkiiba naga joojiyey ayadana waa hubeeyey wastobaad iyo naasana baalka la yidhaha kuba iyo kulli waa keenay iyaba buu keenay ciidamadii waa lasoo debishay adduunka reer galbeedka ona gobodnimo ma taageeraan shufta noo yaqaaneen etoobiya nagala jireen madbacaan oo nama hubeyna waxnama qabanay dagaalkii ciidanka soo jira dalku soo galay dalkii markuu kusoo laabtay ciidamadii waa kala fidhadeen jabhada qabaa'ila la aasaasay markaa jabhada qabaa'ilka la aasaasay kulli etoobiya aadey oo lasoo sabteen lasoo duuleen qarankiida wax ka diliyeen oo iyada calisilad ay horseedka ahaayeen marka sidaasaa ayaa qaladka u weyn ku dhacay dagaalkaa la galay dagaal xaq u ah laakiin lagu degdegay oo laga fiidsan ma garan dhibaatada halkaasi ka brofesor cali jimcaale waxa uu isbarbardhigga suugaanta ka dhigaa kulliyadda queens college ee jaamacadda city university ee magaalada new york waxay ugu horrayn isbarteen maxamed siyaad barre kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo saddexdii xilli uu ku jiray dugsiga xalane lix sanno kadibna waxa uu si rasmi ah u bilaabay inuu la shaqeeyo madaxweyne maxamed siyaad barre xilligaasi waxaa durbo waddanka ka jiray jabhado hubaysan oo mucaarad ah kuwaasi oo saldhigyo ku lahaa dalka etoobiya marna ma kuu sheego ma kuu qirtay qaladaadka uu sameeyey iyo kuwii ugu waaweynaa kuway ahayn runtii khaldaad uu sheegay oo uu si cad u sheegay runtii horta ma jirin laakiin waxyaabaha uu ka hadli jiraa waxay ahayd mar kasta mathalan wuxuu ku leeyahay war isagoo wasiirada iyo ka hadlaaya ma ogtahay wuxuu ku leeyahay war kuwii aan magacawnay laftoodii yaan xilkoodii kasoo baxayn ma ogtahay mithaal wuxuu habeen yaa waxaan xasuustaa wuxuu yidhi wuxuu ka soo noqday baaritaan uu ku tegay dekedda xamar berigaasi marka magaalada waxaa jira beriga sokorwa soomaalidana waa tan sokorta aada u qaadata ma og tahay isticmaasha meeshuu kasoo noqday wuxuu soo arkay sokor oo roob intuu ku da-ay halkaa ku khasaartay moogta lagu khasaaray oo eber noqotay marka wuxuu yidhi war bal fiiri magaaladiina waa sokor la-aan halkaasuna saasay sokorti ay ugu baaba'day marka dadkii aan xilka u dhiibay yaa ka mas-uulahu yiri ma og tahay laakiin isagu ma dhihin anaa ka mas-uul hadda ogow iyagaa ka mas-uulahu yiri ma og tahay kadib soo bixitaankii jabhadaha musuq maasuqii baahay iyo dagaaladii hubaysnaa oo ku sii xoogaystay gudaha waddanka waxaa dowladdii maxamed siyaad barre ay ka dhigtay mid daciif ah bishii janaayo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii dowladdaasi waa ay burburtay kadib markii ay magaalooyin waaweyn oo waddanka ah oo ay ku jirto caasimadda muqdisho ay qabsadeen xoogag mucaarad ah waxaa khubaro siyaasiyiin iyo mujtamac kale oo soomaaliyeedba ay ku tilmaameen xukuumadda maxamed siyaad barre inay ahayd mid kelitalis ah macangeg ah dhiig daadisay islamarkaana aysan waddanka u diyaarin deganaansho siyaasadeed maxamed cabdi yuusuf waxa uu xukuumaddaasi ka soo qabtay xilal kala duwan sida wasiirka howlaha guud ciyaaraha isgaarsiinta iyo boostada iyo xilal kale isagoo shilin haysta kow iyo labaatan sano madaxweynaha dalka ka baxa kuwa hadda jooga marka wuu joogana malaayiin doolar intay dhacaan dhisanaya wax walba samaynayana dadkan qabyaalada isugu diindiraya maxaase wax ka sheegaya oo raba dembiga dalka ka galay khayaaladii inay jiskoji ka sameeyaan marka waxa weye taariikhdu ayadaa isqori doonta taa la xaqiri doono wax ka imaan doono taariikhda maxamed maxamed siyaad bare waa ninka taariikh soomaali soo nooleeyey wey oo la baabaashay taaladii axmed guray buu dhisay kii daraawiis ku dhisay kii dhagaxfuur buu dhisay kii saddex tobanka eswel buu dhisay kii xaawisaa ku dhisay darjika daasoon buu dhisay wax allaala wixii gobonnimo doon u dagaalamay u dhintay biladuu siiyey kuwii dawlad s w l asaasay biladuu siiyey ani aabaya dhagaxfuur baa lagu dilay biladii aabaya anigu siiyey maxaa siyaad bay xere dawladihii ka horreysay sidiitaa shahaadasharaf hal qof ma siin intii boqolaadkii qof ama kumilaadkii qof oo dhintay ama la dhaawacay ama la xiray oo dalka usoo halgamay hal shahaadasharaf qofay siiyaan male marka maxaa sa taariikhdii soo nooleeyey ummadda waxay ahayd ayuu sameynay marka waxa la dagaalama kuwii taariikhda duudayay oo isticmaalka la safnaa wey ama weli isticmaalka la safan iyo qabyaaladii qulun aaminsan waxba garanaysa
haddaba su-aalaha isweydiinta leh ayaa ah soddon sanno kadib markii xilka laga tuuray maxamed siyaad barre maxaa ugu wacan inay soomaaliya degi weydo sidoo kale konton sanno kadib markii xukunka uu qabta milatarigu wax miyaa laga saari karaa dhibaatooyinka weli ka jira soomaaliya brofesor cabdi ismaaciil samater ayaa qodobkaasi sharaxaya waxa weeyaan kow ta ugu horreysa haarunow waxaan lagu leeyahay wadaninimada ama af ingiriiska lagu yidhaaho citizenship soomaalidu waxay u haystaa wadanigu haddaad soomali ku hadashay inaad wadani tahay tuugwana dee xaq buu leeyahay inuu wadani yahay laakiin se uma dhaqmo sidii wadaniga ka dadka laynaya ko dumarka kufsanaya uma dhaqmayaan wadaninimada sideedii wadanimada markaa laguma dhashay waa la bartaa marka labaad marka waxaa imanaya anigu waxaan xasuusanahay maalin anigoo laba nin oo askara la socda xamar oo jawhar baan u soconnaa waa markay soo dumasay waaye ayaa raggii askartahaa saraakiil sare ahaa ayaa abbaaray reero soomaaliyeed oo bari iyo waqooyi degan markaa intan sidaa u dhegaystay baan ku idhi oo kaaleya ma waxay ku soo dhuratay in dad dhan la kala reebi waayo oo calaamad lagu dhufto marka haddaad reer hebel tahay waxa weeyaan abtirsiintaada ayaa sheegaysa siyaasaddaadu waxay tahay waa cunsuriyadda adduunka ugu weyn taas ayaan isleexay raadkay kaga tagtay soomaali waa ta maanta joogta ee noqotay inaan la odhan war yaa mabda' wada wadaaga soomaalinimo yaa wadaaga islaamnimo yaa wadaage laleeyahay reere reere ha loo kala fadhiisto reeruhu ha soo doortaan qofka masilaya marka waxa weeyaan kii ugu xumaa reerka iyo kii ugu wanaagsanaa reerka ayaa la simayaa marka taasina waxay keenaysaa inay adkaato wadaninimo iyo dowladnimo la ixtiraamayo inay dib usoo noqoto walaal bishii janaayo labadeedii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo shantii maxamed siyaad barre waxa uu ku geeriyooday magaalada lagos ee dalka nigeria halkaasi oo masaafuris ugu noolaa tan iyo intii xilka laga tuuray brofesor cali jimcaale oo cilmiga sugaanta ka dhiga kulliyadda queens ee jaamacadda city university magaalada new york waxa uu sidoo kale ahaa qoraaga taariikhda maxamed siyaad barre waxa aan weydiiyey sida ay taariikhda u xusi doonto madaxweynihii hore maxamed siyaad barre kolley anigu waxaan isleeyahay dhibaatooyin badan oo dalkaa ka dhacay isagu mas-uul ku ah dhibaatooyin badan oo runtii xataa haddii adigu aadan adigu samayn waxa sameeyey ciddii aad u magacaawday in ay maxay hayto waddanka ka arrimiso dhinaca kale waxaan isleeyahay taariikhdu runtii waxay xusi doontaa markii runta la sheego ee mathalan abaartaa daba dheer oo aan ka hadlay oo runtii soomaalidu ay ku halaagmi lahayd haddii uusan jirin kacaankaasi markii runta la sheega ma og tahay oo aysanna ahayn weliba dad ay ii sheegeen anigii usoo taagnaa oo oo oo meeshaa joogay xeradaa markaan tegey waxaa maalintii dhiman jiray wallaahi alcadiim dadkina waa joogaan weli konton qof yaa maalin kasta dhiman jirta yacni gurmadka gurmadkii ummaddaa kacaanku u sameeyey waxay ahayd mid runtii cajiiba dan kastaba ha lagala ahaado laakiin ficilkaas wuxuu ahaa ficil taariikhdu xusi doonto waxaan isleeyahay mathalan qoristii af soomaaliga oo kaleeto haaruno oo runtii muhiim ah waa wax taariikhdu ay xusi doonto waxaan isleeyahay runtii markii runta la sheego weliba anigu mar haddaad i weydiiso kacaanku goormuu kacaan ahaa waa waa lixdan iyo sagaalkii ilaa toddobaatan iyo shantii wixii ka dambeeyey kacaan ma ahayn runtii marka waxaan isleeyahay wa wa wa waa mixed bag waxa uun kasoo bixi doona ila tahay maogtahay macaan iyo qaraar macaan iyo qaraar runtii oo lianu waxyaab wallahi waxaan xusuustaa maalinaan waxaan ku yidhi kombaanyo idaacaddan xamar waxaa loo isticmaali karaa si wanaag uu ku jiro ummaddaana laysku dumi karo oo loosu keeni karo maogtahay yacni fursaddii maxamed siyaad uu helay dawlad heshana kama horrayn kama dambayn mana imaan doonto runta markii la sheego yacni fursaddii uu helay iyo cabsida ummadda gashay iyo soomaalidu waad isdhihi jirtay dawlaa gacan dheere ma ogtahay runtii dawladdaasaa gacan dheereed marka nasiib darrada ka dhacdaa waxay ahayd awooddaasi maxaad ku samaysay awooddaasi seed u isticmaashay awooddaasi ummaddaanu maxaad ugu qabatay weligii ma saadaaliyey dagaal diinadaa ka dhacaya waddanka ma dhahay weligii intaad u joogto adiga niyahow diinka ma hadal laakiin wuxuu ka hadla waxay ahayd wuxuu habeen igu yidhi runtii oo aan allah u naxariisto hadda waa dhintay laakiin wuxuu yidhi meeshaan haddii anigu aan ka tago waxay u kala furfurmaysaa sidii tusbax go-ay laakiin asagu diinka ma hadlay wuxuu u arkaayey qabiilku inuu ka xoog badan yahay diinta maogtahay waa gad hadalkaa dad badan baa maqlay miyuu yidhi oo dhab ahaan ma u yidhi hadalka ba anigu igu yidhi kaa cidda kaleu ku yidhi waa goonideed laakiin taa aanu igu yidhi anaa markhaati ka ah goormay ahayd waa siddeetan iyo in fact waa november siddeetan iyo labadii iyo octoobar waxay ahayd ma aqaan laakiin waa siddeetan iyo labadii maxay ku timid sheekadu shee sheekadaa waxay ku timid wuxuu ka hadlaayey waxa dhacday qolooyinkii s s d f ta waa kuwan eriyooyinkan iyagoo kasoo duulaya ulasanti aan ka hadlaynay waa kuwan cabud waaqiya soo gelaya mararka qaarkood ma og tahay waa kuwii gaalkacyo iyo lafteeda si xun dadku isugu dilaayeen soomaalida ma og tahay oo yacni qabiilkan ka hadlaya marka waxay ahayd wakti duhur ah waa xusuustaa nin waxaa yimid niyahow janan ahaa ma og tahay oo aan maxamed siyaad aysan isku hayb ahayn villaduu soo galay villadii niyahow markuu soo galay iyuu baabuurka isagoo dhiganaaya yaa dhalinyaro xabad ku furto haddaba bila soomaaliya gudaheeda uga wada marka madaxweynaha soo kacay dhalinyaradii uu si xun u canaantay infact ninkii uu la hadlay waa markaas marka markuu ninka la hadlay kadib uu sheekada aniga ii gelaayo uu qabiilkii ka hadlaayo iyo dhibaatada qabiilku uu keeni kara moogta iyo cawaatifta la socota oo aanan laga fikerayn u yiri sidai dhallinyaradaasu xabadda u furto oo kaleeto marka wuxuu yidhi wallahi sida tusbax go ay noqonayaan haddaan anigu meesha ka baxo
kudhowaad soddon sano oo waddanka ay ka soo jireen dagaallo sokeeye degganaansho la'aan iyo dagaallo diimeed waxaa soomaaliya ay xilligan ku jirtaa geedi socod ay ku dhisanayso dawlad wada hanata dalka oo dhan iyo kalsoonnida shacabkeeda